maalin dhaweyd qarashii dhacay afar iyo tobanka sabr ilaahi anaga wasiya intii ku dhimatay mar labaad waxaa aada isu xiqaanay oo baahideenna dareemay oo ka damqaday dahabshiil group oo tegay isbitaalada wareegay mucaawino bixiyey daawooyin bixiyey ku dayay inay ballan qaadaan weliba bilaabay shaqadii haddaanan qaldanayn mar hore inay dhisaan isbitaal madiina recovery roomka meesha qaliinka marka dalka lagu sameeyo la dhigo iyagaa noo yimid isbuucii hadda tegay maalintii arbacada oo xafiiska nagu yimido noo ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan blood bank wixii dhismo ah wixii qalab ah unitka loo xoojiyo sidoo kale ambulance waa ka wada hadalnay baaq waa u dirnay business communityga soomaalida in wixii gurmad wasaaradda caafimaadka ay ka